إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada buulabarde ee gobolka hiiraan waxaa habeenkii xalay mar kale weerar lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka beriire ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin culus u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku socdaalayay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdulla birool ee dhacaduleedka magaalada kismaayo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay ka tageen raggii weeraray mandabay kuwaasi oo ka soo muuqday filin laga soo saaray dagaalkii xerada lagu qaaday sannad ka hor idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta shanaad waraysiyo muuqaale taxana ah oo ay la yeelatay ergadii soo xushay baarlamaanada dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalk ayaa doonaya inuu dallacsiiyo ciidamo daadiyey dhiig dad maati ah camaliyad nafurnimo ah oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday waddanka muslimka ah ee afghanistaan qaraxyo xooggan oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maalintii shalay ka dhacay xarunta keydka shidaalka ee magaalada albaydaa ee waddanka yeman إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo axadda taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada buulabarde ee gobolka hiiraan dagaalyahano aada u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyay saldhig ay jabuutiyaanka ku leeyihiin magaalada buulabarde dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay magaalada waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare xooggan oo gaaray ciidamada jabuutiyaanka ee loo yaqaano hiil gumaysi sidoo kale weeraro xooggan ayaa habeenkii xalay ka dhacay deegaanada beriire iyo cabdulla biroole ee ka kala tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa habeenkii xalay mar kale weerar ku ekeeyay ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdulla biroole waxaana la rumaysan yahay in dagaalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey kenyaatiga sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale weerar ku qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka beriire dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay deegaanka waxaana la rumaysan yahay in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare xooggan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka dhinaca kale kamiin culus ayaa maalintii shalay loo dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo namber lixdan ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka ayaa kamiin u dhigay inta u dhaxaysa deegaanada buufow iyo namber lixdan waxaana la rumaysan yahay in kamiinkaasi khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay dardaaranno dhaxalgal ah oo ay ka tageen raggii weeraray mandabay kuwaasi oo ka soo muuqday filin laga soo saaray dagaalkii xeradaasi lagu qaaday sanad ka hor warbixinta warkaas waa kan salmaan axmed
Kwa majina naitwa Maulana Faruk Maulana, nimezaliwa mwaka wa elfu moja magacaygu waa mawlaana faaruuq mawlaana toddobadii bishii labaad ee sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii milaadiyada ayaan ku dhashay magaalada mombasa waxaana ku soo koray xaafadda majingo waxaana u dhashay qabiilka masruuci ee ka soo jeeda yeman yuhuud iyo maraykanow ha u malaynina inaan cimaamadahan u xiranay isqurxin iyo dhoolatus oo keliya ogaadana in qudus ay leeyihiin muslimiinta ayna weligeeda lahaan doonaan muslimiinta mana lahan kuwa liita ee idinkoo kale ah kuwaasoo fasahaadinaya dhulka maraykanka waxaan ku leenahay haddii aadan kuwaana qaadan duulaanadii fortin riversite iyo balidoogle waxay qaswadan aan ku soconno idiin noqon doontaa cibro aydan filaynin waxa ku ruxaya keliya ma ahan hadallo balse waa ficillo xooggan allaahna wuxuu walaalaheenna u waafajiyey in si guul ah ay u fuliyaan duulaanadii fortin riverside iyo ballidoogle waxaana allah u weydiinaynaa inuu ka aqbalo shahaadadooda waxay caalamka oo idil u caddeeyeen inay geesiyaal yihiin idinkuna aad fuleeya tihiin annaguna allaah idankii waxaan ku sii socon doonnaa inaan sii wadno silsilad ka mid ah duulaannadaas halkaanna kuma joojin doonno oo waxaa jira walaalo badan oo raadkeenna soo haya mana joojin doonno allaah idankii ilaa islaamku ka taliyo dhulka oo idil muslimiintana ay cisi ku noolaadaan idinkuna aad dulli ku noolaanaysaan islaamka ayaa dhulka oo idil maamuli doona kelimadda allaahna kor ayay noqon doontaa tan gaaladana hoos ayay noqon doontaa waislamu wawe katika izza na nyinyi makafiri muwe katika dhilla yaani uislamu utatawala dunia nzima na inshallah kalima ya allah ndo itakuwa iko juu na kalima yenu itakuwa chini chini ya miguu yetu tukiikanyaga yani معلم عمر الأنصاري عبد الولي macallim cumar al ansaari oo lagu magacaabo cabdulweli moxamed ibraahim wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baa iyo bakool waa imaamkii majmuucada iyo ku-xigeenka amiirkeeda waxaa la jeclaysiiyey qiyaamuleylka kama daalo akhrinta qur'aanka waa shakhsi dabeecad wanaagsan xishood badan ahna ningobeed saamaxaad badan waxaa lagu yaqaanay allah u naxariistay laabxarnaanta qalbi wanaagga iyo inuu malaha u wanaajiyo walaalihiisa naxsabuhu kadalika wallaahu xasiibuh دنيا بها الأرزاء والآلام آلام may baan lahaa may baa yahuudi may baa maraykanka may baan lahaa ilaahay subxaana wa tacaala may baa hadisanka imraka aad u haytay may baa camaliyadii may baa ilaahay subxa- barakaysanaatay may baa walaalayn ilaahay subxaana wa tacaala laku aqbala shuhaadadooda ilaahay subxaana wa tacaala laku aqbala hadisanka imraka aad u haytay may baa siin lahaa insha allahu tacaala taan ku dheerana may baa yeerba ku doron ya insha allahu tacaala siinga wajahan maybaa siinlaa maybaa hadiisan maybaa dhigaayinka dheegu hayden maybaa hadiisan dhowinka aragu hayden insha allahu tacaala qalbinga ku dhihi doonta insha allahu tacaala maskaadinga insha allahu tacaala ku guuhu doonta hadiisan dhigaayin isku tarteen maybaan dhoon isku tarteen insha allahu tacaala maskaadinga ku guuhu doonta tankeer gaala maybaa man lahaa yahuudii maraykankan ku hogaya camaliyaadka maybaa algudusulen tahawad insha allahu tacaala waa socon doonaa ilaa maybua maybua ilaahay subxaana watacaala ku horaya galantaan muslimiintu lagu koraya biidnillahi alkariim ناداه مولاه فلبى طائعا
أبو بكر المهاجر من تنزانيا اعتنق ال- abuubakar almuhaajir wuxuu ka soo jeedaa tanzaniya wuxuu diinta islaamka qaatay sannadkii kun afar boqol soddon iyo lixdii hijriyada qalbigiisa ayuu islaamku degay macaankiisana wuu dhadhamiyey mana nagaan hal sana mooye ilaa ay qalbigiisu taabatay dacwada jihaadka jidhkiisana ku saaqday markaas buu ajiibay allaha u naxariistee wuxuuna u soo hijrooday dhulka jihaadka wuxuu ku tilmaamnaa go'aan qaadasho sugnaan iyo ninkarnimo wuxuu ahaa mid ku sabra culeysyada in badanna wuxuu ku dadaali jiray in ehelkiisa uu ku qanciyo inay qaataan diinta xanafiyada allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ku hanuuniyo islaamka باعتناق الدين الحنيف نسأل الله أن يهديهم إلى الإسلام حل الحمار Kwa majina najitambulisha kwenu mandugu zangu Waislamu. Kwa jina nyumbani naitwa Peter Ndamu Kushaha. E, horey waxaa la ii oran jiray biter nadaamu koshaaha markaan islaamayna waxaa la baxay cabdirashiid nadaamu koshaaha sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ayaan ku dhashay dalka tanzaniya tani waa fariintayda ku socota maraykanka iyo yuhuudda waxaad ogaataan awooddu ma lihidiin inaad sii wadaan dagaalkiinna ka dhanka ah mujaahidiinta dagaalkan waa hore ayaanba ku guulaysanay annagu yuhuuddana waxaan si gaar ah ugu leeyahay inkastoo si xaqdarra ah aad u sheeganaysaan inaad idinku leedihiin qudus haddana idinkuma lihidiin qudus waxaa leh muslimiinta oo idil camaliyaddan istishaadiyada iyo inqimaasiyada isugu jirtana waxaan u qaadaynaa xuraynta qudus darteed silsilada duulaanadanna waxay ka soo bilaabatay nairobi waxaana labeeyey walaalaheenna jooga maali kadibna waxaa xigay duulaankii barakaysnaa ee ballidogle annaguna inshaa allah waxaan noqon doonaa majmuucada afaraad ee fulinaysa howlgal ka mid ah silsilada howlgallada qudus lama yahuudaynayo rag badan oo walaalaheenna ka tirsan ayaana sugaya fursadooda si ay uga qayb galaan duulaanadan oo kale ogaada inaydan naga adkaan karin maxaa yeelay allah ayaa noo ballan qaaday guul haddii aad nooga golroonaataan dagaal ka mid ah dagaaladana dhex marana waa imtixaan uu allahna imtixaanayo oo keliya wax kastoo dhacana guusha iyo ciribta dambe annaga ayaa iska leh ciidan kastoo aad isku kayntaan annaguna waxaan diyaar u nahay in toban naga mid ah halyeeyadeenna ay xoog ku soo galaan safka kumannaan idinka idinka mid ah ma joojinayno dagaalka idinka ka dhanka ah maxaa yeelay waxaad dhibaato iyo dulmi dhadhansiiseen walaalaheenna muslimiinta gaar ahaan walaalaheenna filistiin arrinkaasna aad buu noo xanuujiyey laabaheennana waxaan ku shaafin doonnaa fulinta howlgallada noocaan ah yuhuuday ogaada waan idinka aargudan doonnaa dulmiga aad ku haysaan walaalaheenna ku nool filistiin meel kasta ayaan idinku dili doonnaa caalamka meeshaan idinku aragnana waan idinku eryan doonnaa dagaal idinka dhan ah ayaan ku dhawaaqnay mana joojin doonno dagaalkaas Ni wapi popote pale mlipo, walahi tuwatangaza vita na tunaendelea kuwatangazia vita. Hatutawaacha, hatutawaacha nyinyi Mayahudi.
قدامة المهاجر الحبشي qudaamata almuhaajir alxabashi magaciisu waa cali moxamed cali wuxuu ka soo jeedaa ethoobiya qabiilkiisuna waa burji wuxuu ku barbaaray magaalada nairobi alleh u naxariistee wuxuu ahaa sabarbadne dulqaad badan islamarkaana isdhuldhiga khayrkana u tartama una adeega walaalihiisa arrinkaas oo uu ahaa tilmaam uu ku soconaa laga soo bilaabo horraantii masiiradiisa jihaadka ilaa maalmihii dambe ee noloshiisa wuxuu aad ugu dadaali jiray inuu barto axkaamta diinta si uu u fahmo diinta dadkana ugu yeedho xaqa isagoo aqoon u leh wakhtigiisa ugu badanna wuxuu ku bixiyey raadinta cilmiga sharciga ah xitaa waxyar ka hor inta aanu u dhaqaaqin camaliyada istishaadiyada ah naxsabuhu wallaahu xasiibuh لم يلههم wallahi Qudus hawezi kuwa ya Yahudi yani. Wallahi haku- hawezi kuwa alle ayaan ku dhaartay ee qudus lama yahuudayn doono silsilada duulaanadan loogu magac daray qudus lama yahuudaynayana ma istaagi doonto allah idankii waxaa lagu bilaabay duulaankii fourteen riverside wayna sii socon doontaa ilaa laga xuraynaya alqudus iyo masjid ul aqsa muslimiinta ku nool falastiin waxaan ku leeyahay sabra waxaan idin leenahay sidii uu horay idinku yidhi sheekh usaama dhiiggiinnu waa dhiiggeenna dhiigga carruurtiinnana waa dhiigga carruurteenna allaah ayaan ku dhaaranaye garabkiinna kama bixi doonno sabra hana ka gaabina dagaalka ka dhanka ah yuhuudda hubkana garwaaxsada si loo xureeyo masjidul aqsa iyo dhulka la haysto oo idil sabra waxaan ku kulmi doonnaa masjidul aqsa allah idankii fariintayda ku socota umaradeenna gaar ahaan sheekh ayman xafidahullah waxay tahay waxaan allah ku weydiinaynaa inuu ku siiyo dulqaad dheeri ah ficiladaada waxaan ka garanay macaanida sabarka kuumana dhihi doonno sidii reer banu israa'iil ay ku dhaheen nebiyullaahi muuse calayhi salaam ee ahayd adiga iyo rabbigaaga baxa oo dagaalama annaguna ayaan halkan fadhin doonnaaye balse waxaan ku leenahay dhaqaaq annaguna waan kula jirnaaye allah idankiina midigtaada iyo bidixdaada ayaan ka dagaalami doonnaa ilaa uu allah naga siiyo shahaado ee sabar shaykhana Pigane si tuko pamoja na wewe insha Allah ni tuko pamoja na wewe na baka Mwenyezi Mungu atatukushahada insha Allah Kwa hivyo nawakuhusia sana ni sabr.
لمن عافى الحياة مجاهدا عبد الكريم الأنصاري آدم إيمان يوسف من الصومال cabdilkariim al ansaari waa aadam iimaan yuusuf wuxuu ka soo jeedaa soomaaliya gaar ahaan gobolka baa iyo bakool waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray taacada allah waxaa lagu yaqaanay cibaado badni iyo inuu allah la faqo salaadaha gadaashooda inkastoo uu da'yaraa allaha u naxariistee haddana wuxuu ahaa qof caqli badan ra'yigiisu bisil yahay go'aankiisuna adag yahay kuna tilmaaman aadaab iyo akhlaaq wanaagsan wuxuu ahaa qof u weji furan walaalihiisa lana jecel yahay quluubtana ay dhankiisa u soo iilato naxsabuhu wallaahu xasiibuh للجنان قوافل قوافل شهداء راض عنهم العلام mayba kala lahaa marna yahuud iyo maraykan meel kasta marna muslimiinta raba marna insha allahu taala mayba mayba rajaanay lugu kasta marna aysan surintiin inta laysinka dilo howlgalka loogu targalay marna ala gudus lanta hawadu insha allahu taala ma istaagi doon intii gudusta horeeya insha allah marna mayba san laa markin gudus isin ma lihiidin muslimiinta iska leh insha allahu taala mar dhow marna aan dheerin raayadda ilaahi subxana wa taala kibar bala doon كل يوم للجنان قوافل
inta aanu dhammaanin filimka wuxuu isdaarku soo bandhigayaa qayb ka mid a fadhiyadii ay yeesheen naftadohorayaasha ka hor inta aanay duulaanka qaadin waxaa ka muuqanaysa isjaceyl iyo maxbo walaaltinimo heer lagu tilmaami karo inay nafta isku horayaan waxay ka kooban yihiin ansaar iyo muhaajiriin maxabada iyo dareenka uu mid weliba dareemayo fadliga walaalkiis hadalladiisana ka muuqanaysa waa wixii aan ku arki jirnay kutubta siirada markay ka warramayaan cilaaqadii ka dhexaysay ansaartii degganayd magaalada madiina iyo muhaajiriintii ka timid magaalada maka waa kan mucallim cumar al ansaari oo ahaa ku-xigeenkii amiirka majmuucada iyo imaamkeeda oo allah ka baryaya inuu ansaar iyo muhaajiriinba ku kulmiyo jannada sidaba uu ugu kulmiyey adduunyada
insha allahu taala ilaahi subxaana wa taala may ku rajeena suna tantanka kulon muhaajiriin ansaar inta ilaahi subxaana wa taala jannatulfirdowsinin kulma ilaahi subxana wa taala
kanina waa amiirkii majmuucada axmed almuhaajir oo jeedinaya kelimad saamayn gaara leh isagoo ilmaynaya ilintuna qoysay tuutihii uu ku labisnaa ayuu ka hadlayaa siday ansaarta ku sugan wilaayaadka islaamiga u soo dhoweeyeen muhaajiriinta insha allah shukrani kwanza kabisa tunapeleka kwa allah subhanahu wa taala kisha kwa ndugu zetu yani maanswar ugu horayn allah ayaan u mahadcelinaynaa kadibna waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheena ansaarta ah wallaahi ma heli karno waxaan ugu abaalgudno waxaan idinkaga mahadcelinaynaa martigelinta wanaagsan ee aad noo samayseen iyo soo dhowaynta diran ee aad nagu soo dhowayseen waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idiin kordhiyo iimaan waxaad naftiinna iyo maalkiinna u bixiseen u adeegidda muhaajiriinta waxaana idinku leeyahay sidii horay nebiga sala allahu calayhi wasallam ugu jiri ansaarta allow u dembi dhaaf ansaar carruurta ansaareed iyo carruurta ay dhaleen carruurta ansaarta waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku arsaaqo jannatulfirdows awooddiinnana sii xoojiyo si aad garab ugu noqotaan walaalihiina jooga daafaha adduunka waan idinkaga mahadcelinaynaa hilka aad nala garab istaagteen uwezo wa kuwanusuru ndugu zetu katika kila sehemu wallahi alhamdulillah tashukuru sana kwa yale mingi mliotufanyia wallahi mliotufanyia ni makubwa
waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu janno idinkaga abaalmariyo wanaagga aad noo samayseen sidoo kale waan idinkaga mahadcelinaynaa hawsha weyn ee aad noo qabateen wallaahi ma hilmaami doonno weligeen allahna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu kulmiyo janno si aan u ildogsanno sidaba uu allah inoogu ilqaboojiyey adduunyada oo uu noo kulmiyey waxaan allah idiin weydiinaynaa inuu idinku ilhaamiyo nafar dheeraad ah gacmihiinnana u fura soo dhowaynta muhaajiriinta barana cisiga islaamka allah wuxuu idiin doortay inaad noqotaan ansaar annagana aan noqono muhaajiriin xikmad uu ka leeyahay darteed dhaayaha ayaan saarnay nafurkiinna iyo ficiladiinna wanaagsan kuwaasoo aanay ereyadu cabiri karin allah ayaan u mahadcelinaynaa waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto ansaarta carruurta ay dhaleen iyo carruurtooda ay sii dhaleen
yani mnayotufanyia ni makubwa haiwezi kusemeka twamshukuru allah na allah inshallah narudia kwa mara nyingine tena awarehemu nyinyi na warehemu watu wenu na watoto wenu inshallah عجز البيان وجفت الأقلام
انها اخوه الدين يجمع الله بها المؤمنين ويؤلف بينهم فالمهاجرون والانصار بعضهم من بعض قال الله ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض فعقد الله لهم المحبة وأثبت لهم الولاء عصائب نزاع من الأرض كلها يوحدهم دين ويجمعهم فكر توحدهم في الله أقوى عقيدة ولا نسب غير العقيدة أو صهر فما جمعتهم في الأصول قبيلة ولا ضمهم حي ولم يحوهم قطر دعتهم ثغور العز من كل موطن فطاروا سراعا ما لهم دونها صبر ثبات ووحدان من الأرض كلها يوحدهم هم وأوطانهم كثر
idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xalay baahisay qaybta shanaad waraysiyo muuqaale taxana ah oo ay la yeelatay ergadii isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaas waa kan maxamed cali aadan qaybta shanaad waraysi ay idaacadda alfurqaan la yeelatay ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa xalay lagu qaatay barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qaybtan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa waraysi lala yeeshay cabdi cali xareed oo ka tirsanaa ergadii soo xushay baarlamaanka maamulka jubbaland ugu horeyn waxa uu ka waramayaa cidda uu doortay iyo maamulka uu wax u doortay
magacayga cabdi cali xareed wey degaankaygana waa luuq degmada luuqi gobolkayga shaqadeeda waa iska ganacsan lacagna uma shaqeeya waa iska ganacsanaya marka hadda shaqo kale oo aan hayo ma lahan waxaan u sababa inaan imaado waxaa weeye doorashadii ka dhacday kismaayo dadka ka qayb galaan ahaa oo lagu dooranayay aniga markaas nabadoonna ma ahayn laakiin oday uun qabiilada dadka qabiilada la aruurinaya ka mid ah baan ahaa marka raggii soo doortaan ka mid ahaa ergedi xildhibaanadi ahayd wakaa waxa uu sheegay inuusan doorashada u malaynayn inay dhibaato keenayso ayna al-shabaab nalayn doonto kuwii aan dooranay maalintaan dooranay ayaa noogu dambaysay ayuu yidhi cabdi cali xareed ugu dambeyn waxa uu baaq u diray dadka isku diyaarinaya inay ka qayb galaan doorashooyinka dowladda federaalka waxaan u dirayaa horta qof walba wuxuu dan isaga qof walba waxaa weeya dad hadda macnaha culimo ah culimo sheeganaya oo qur-aanka yaqaana oo axaadiista nebiga yaqaana oo wax walba yaqaana oo wax macnaha mokor ah ama shiddo ah u bareeraysa waan arkay waa tuuran waa badan yihiin wixii ayagoo garanaya macnaha ogaan u samaynaya waa tuuran yihiin qof walba marka horta wuxuu u dana isagaa aniga laakiin fikirkayga soo maaha fikirkayga inay waxaas dembi tahay oy riddo tahay oo aan loo baahnayn baan macnaha yaan yaan u sheegayaa ciddii horey ugu dhacdayna waxaan macnaha kula talin lahaa inay ilaahay uga toobad keenaan kolley aniga horta shakhsigayga waa saan uga toobad keenay inta kale oo ilamid ama islaana ama daawanaysa ama macnaha inay ka waantoobaan baan kusoo gabagabaynayaa oo arrinta ayadaa wixii horey ugu dhacayna ilaahay ugu toobad keenaan wixii kalena ay ka fiirsadaan ayaan kusoo gabagabaynaya waxaa xusid mudan inay hadda soo dhowdahay doorashada dowladda federaalka iyadoona culimada diinta islaamka ay ka digeen ka qaybgalka doorashooyinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana horey u toogatay xubno ka mid ahaa ergadii wax ka soo dhisay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa doonaya inuu dallaacsiiyo ciidamo daadiyey dhiig dad maati ah tafaasiisha warkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali dowladda federaalku waa dhinac ka mid a labadii dhinac ee dembiga ku galay magaalada beled xaawo halkaas oo lagu xasuuqay dad shacab ah ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka iyo toddobaadkii taga halkaa ku dagaalamay waxaana lagu dilay ugu yaraantii kow iyo labaatan ruux oo shacab ah sidaasoo ay tahay dowladda federaalka ahi waxay iska dhigaysaa inay beri ka tahay dagaalka waxaanay wixii eedaho idildusha ka saaraysaa maamulka jubbaland wasiire ka tirsan dowladda federaalka ayaa socdaal dhowaan ku tegay magaalada doolow iyo weliba magaalada beled xaawo waxayna beled xaawo kula kulmeen qaar ka mid a dadkii ehelkooda ciidamadoodu ay laayeen inkasta oo ay iska dhigayeen iyagu inaanay waxba bi'in qaar ka mida dadkii ehelkooda la laayay ayaa weli waxa ay ka murugaysan yihiin wixii ku dhacay waa adeerkay oo ehel baan nahay cidda kale oo ayadana meesha ku dhammaatay waa eedaday ayaduna daris baan ahayn ehelna waan ahayn wiilkan adeerkay ahaa asaga shan caruur ah ka dhimatay saddexna asagaa dhalay labana midna abti buu u ahaa midna adeer buu u ahaa cidda kale oo ayadana dhammaatay sad wiilka kale ilma adeer baan ahayn saddex cunug baa asagana ka dhimatay maamana way ka dhaawacantay gabarna way ka dhaawacantay cidda kale oo aniga dariska ila ahayd way dhammaatay waxba kama harin sagaal qof bay ahayd sagaalkii qof toddoba qof way dhinteen qofkii u dambeeyey daraad hameen horuu dhintay lixdana meesha bay ku dhimatay gurigaanay ku dhinteen laba qofna waa garaabito marka waxaa weeye horta geeridaas geeri xanuun badan oo fool xun oo murug iyo tiiraanyo nagu reebtay weeye oo aan la seexan waaye aniga shaqsi ahaan waan gamci waaye mana gamco mana seexdo biyana igama degaan ilaahay baa iga markhaati ah mana gamco mana seexdo horta dadkaas dhibkaasaa gaaray dadka gaarsiiyeyna ilaahay wuu yaqaanaa waxna kama qarsoono waana un dadkii maxay ahayd ee dagaalka soomaalida waxay ku maamaadeen laba dibi meeshay ku diriraan cawskaa ku dhinto arrinta reer beled xaawo iyo reer gadow murugta u ahi waxa ay tahay in ciidamadii dhiiggooda daadiyey qaarkood la leeyahay waa la dallacsiinayaa iyaga oo laga dhigayo in ay howl muhiim ah guteen wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka xasan xuseen xaaji oo wakiil ka ah madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in ciidamadii beled xaawo ka dagaalamay ee dhinacooda ka tirsanay ay mudan yihiin in garaadadooda ciidan la kordhiyo amaba la dallacsiiyo
ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida dhammaantooda oo beled xaawo kuu joogo waxay muujiyeen dagaal dadaal dheeri ah yay muujiyeen waxay mudan yihiin in la abaalmariyo haddaba anoo wasiirkii gaashaandhigga ah waxaa halkan ka soo jeedinayaa ciidamadii xoogga dalka qiibahooda kale iskugu jiro in la dallacsiiyo
maamulka jubbaland ee kenya ay taageersan tahay iyo maamulka dowladda federaalka ah oo etoobiya ay wadato ayaa ku loolamaya gacan ku haynta magaalada beled xaawo madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa horey halkaasi u geeyey ciidamo uu diyaarada kaga qaaday magaalada muqdisho maamulka jubbaland oo horey magaalada looga qabsaday ayaa dib u soo weeraray oo toddobaadkii tegey dagaal ayaana halkaa ka dhacay inkasta oo markii hore ay guula ka sheegteen dagaalka maamulka jubbaland islamarkaana ciidamadoodu ay baahiyeen sawirro isaga qaadeen gudaha magaalada haddana goor dambe ayaa laga taagronaaday ciidamada maamulka jubbaland iyadoo qaar laga qabqabtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay isku waafaqsan yihiin oo keliya in lagu dhaqmo xeerarka shisheeye lana dhaqangeliyo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo ah in qofku wuxuu rabo sameeyo laakiinse ma jiraan wax kale oo isku waafaqsan yihiin waana midda keenaysa in arrintoodu war ka gudubtay oo mararka qaar ay qoryo isu qaataan oo islaayaan camaliyadna furnimo ah oo sababtay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacday waddanka muslimka ah ee afghanistan tafaasiisha warkaas waa kan maxamed ciise weerarkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaas oo ku sugnaa qaybo ka mid ah waddanka afghanistan weerarkan ayaa waxaa loo adeegsaday camaliyadna furnimo ah waxaana lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo qaas ah oo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaas oo ku sugnaa deegaanka haashim qiil maanda oo ka tirsan wilaayada manjahaar ee waddanka afghanistan camaliyadda ayaa waxaa fuliyey mullah maxamed yuusuf oo deegaan ahaan kasoo jeeda wilaayada kandahaar sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay imaarada islaamiga ee afghanistan naftii hurahan oo kaxaynayay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen konton askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xukuumadda kaabul iyadoona uu gebi ahaanba burburay saldhigga camaliyadan nafurnimo ayaa waxaa dhimashoyo dhaawac ku noqday kontonkii askari ee ku sugnaa saldhigga sida lagu sheegay war ka soo baxay imaarada islaamiga ee afghanistan ciidamadan lagu xasuuqay saldhigga ayaa waxaa loo keenay si ay dhibaatooyin kaga geystaan degmooyinka iyo deegaanada ay gacanta ku hayaan imaarada islaamiga ah iyagoo madaafiic ku garaacaya guryaha dadka rayidka ah ayaa sidoo kale lagu yiri war ka soo baxay imaarada ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa gudaha waddankaas ka wada weeraro kala duwan oo lagu beegsanayo ciidamada xukuumadda kaabul qaraxyo geestay khasaare xooggan ayaa ka dhacay magaalo ka tirsan waddanka suuriya warbixinta warkaas waxaa si anba qaadaya maxamed amiin wararka ka imanaya waddanka suuriya ayaa ku waramaya in qarax xoogan uu ka dhacay magaalada cifriin oo ka tirsan waddanka suuriya inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku dhintay qaraxan iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar iyo toban kale kadib qarax loo adeegsaday gaari miinaysan uu ku qarxay magaalada warbaahinta waddanka suuriya ayaa soo tabinaysa in qaraxan oo dhacay galabnimadii shalay uu sababay dhimashada shan ruux oo uu ku jiro wiil yar kormeerayaasha waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee waddanka suuriya ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhacay gudaha xaafadda al sinaaci ee magaalada cifriin ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay magaalada cifriin ee waddanka suuriya waddanka suuriya ayaa marar badan sidan oo kale waxaa ka dhaca qaraxyo waaweyn oo geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qaraxyo xooggan oo geestay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada albaydaa ee waddanka yemen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in qaraxyo xooggan ay ka dhaceen gobolka albaydaa kuwaasi oo geestay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxyada oo gaarayay ilaa iyo labo ayaa si gaar ah kaga dhacay xarun lagu kaydiyo shidaalka waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen lixdan kale ila wareejo ka tirsan gobolka albaydaa ayaa warbaahinta u sheegay in dab uu ka kacay goob shidaal lagu iibiyo oo ku taala magaalada albaydaa warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa